khilaaf howlgalayaa marka la ragaadilaya guddiga maamulaya doorashada somalilan ee ka kooban kow iyo tobanka xubnood kadib markay mar kale muqdisho ku kala doorteen laba guddoonoo hadda kale hogaaminaya laba garab guddigana ka kooban kow iyo toban xubin saddex ka mid a waxaa soo magacaaba ra-iisul wasaare rooble halka sideedda kale ay soo kala magacoodeen guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashe cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed oo mid afar xubin soo magacowday teenada efesoni maalintii shalay toddoba ka mid a guddigan ayaa ku doorta guddoon dhexdooda ah waxaana doorashadaasi soo dhaweysa xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa soo dhoweeya doorashada ka dhacda efesoni waxaase iyana muqdisho doorasho ku sameysay shalay gelinkii dambe garabka uu hogaaminaya cabdi xaashe cabdulaahi oo igu doorashadu qaadacay islamarkaana ka qayb gelin doorashadii ka dhacda teendhada efesoni waxaana guddoomiye ku-xigeenka guddiga garabka cabdi xaashi la doorto uu saxaafadda u sheegay inay mar kale isdoorteen isagoo tilmaamay in shuruuda lagu horayo haddii dhinacyadu la rabaan in laga wada shaqeeyo arrinta doorashada
waxaan rabnaa sidoo kale inaan aada u caddayno sidaan shalayba sheegnay aan caddaynay in doorashada aan ku geli karno laba laba amuuradowga in sidii lagu heshiiyey sagaaliyo tobankii juun ay ku heshiiyeen guddoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaaraha oo uu ballantii markhaatiga lahayd in la isku doorto sideeddii qof ee deegaan doorashada somalilan ka yimid saddexda federaalka laga soo magacaabayna ay ahaadaan dad garsoorayaal ah oo hawsha hagaya sidii lagu heshiiyey isla markaana uu qorayo heshiiskii anfisiyoni qodobkiisa lixaad farqadiisa a in sideedda deegaan doorasho isdooranayaan waxaa kaloo iyada lafteedu aanu geli karnaa markaanu taa ka tanaasulno haddii heshiis wadareed wada jir ah oo laysku afgartay lagu tegayo goobaha isku tanaasulka iyo doorashada waad mahadsantihiin horena waanu caddaynay labadaa qodob runtii aad baad mahadsantihiin
guddoomiyaha guddiga doorashada heer federaal maxamed xasan cire ayaa weydiiyey waxaa laga yeelaya khilaafka mar kala hareeyey guddiga doorashooyinka somalilan ka kooban kow iyo tobanka maadaama guddiga doorasho heer federaal ay taageereen doorashada toddobada xubnood ay ku sameyseen efesyooni horeyso adigu go-aanka gaaray ood sheegtood goobjoog aheyd laakiin haddana dadka soomaalida guddigiinaan heer federaalsha ku hayo kow iyo toban xubnood bay haya toddobaad timid afar baa maqan afartuna dabcan uun guddigana ka mid ahaa garab siyaasadan bay ahaayeen maxaa laga yeelayaa horta ilaa hadda dee koob iyo tobanka xubnoodba dikreeto ra-iisul wasaare lagu soo saaray haddiisan dee dikreeto kale weli ma hayno oo wax ka beddeshay welina xubnihii sidii unbay guddiga uga mid yihiin marka waan rajaynayaa inay wada shaqeeyaan marka hawsha maanta dhacda xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo waktiga iyo arrintu halkan way ka timid dadaalkiisii faraha badnaa risaltigiisii unbaa halkan ku soo biyo shubtay waayo dee lama sii xanibnaan karo wakti doorashaa lagu jiraa toddobaadkii ugu dambeeyey annagu ka gudi ahaan ordka iyagu ma yarayn wax walba waa isku daynay runtii sidaa uun maanta wax u dhaceen unbayna noqotay in natiijadii ay noqoto
doorasha qaban doontiin doorasha qaban doonaa guddigan siyaasiyiinta kale maxaa ka samayn doontaan oo cabdi xaash ugu horeeyo
horta guddigu iyaga waa guddi madax bannaan kuraastaasayna u madax bannaan yihiin inay cadaalad sameeyaan baa laga rabaa waxaan wax gaaroo aan samayn karno ma jirto qofka guddiga ah xad baa xidha sharci baa xidha cabdi xaashi cidduu doono ha ahaado uu xaq buu leeyahay wuu tartamayaa qof walbana inuu tartankiisa cadaalad galo oo aan laga reebin oo aan waxa nimaada lagu samayn waa shuruucda doorashada marka dee inay dadku cadaalad ka shaqeeyaan baa muhiima wax kale oo anigu la samayn karaya ma aqaan gudoomiye koonfur galbeed iyo jubbaland doorasha ka dhacda meel ka mida waa joogtay kuraasta waa la haraya dabcan jubbaland kuraas baa la haray koonfur galbeed baa la haray maxaa diidaya abdaxaash intiisa la horo waxaa jira kuraasta aqalka sare shuruucdooda waxaa iska leh madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyagaa soo magacaabaya saad og tahay waa sharci la dejiyey anigu waxba kama bedeli karo somalilan kuwooda laakiin habraac gaaray leeyihiin habraacaasana lagu maamulaya doorashada somalilan oo lagu qabta magaalada muqdisho ayaa xilligan waxaa hareynaya khilaaf xoogan oo salka ku haya sida loo maamulayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka midka aqalka sare lagu qabta magaalada muqdisho waxaana hadda labada garab kale hogaaminaya guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo heshiiskii siyaasadeed la gaaray afar xubin isagu soo magacaawday iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed oo isna afar xubnood ka soo magacaawday guddiga heer federaal halka saddex xubinna uu soo magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxayse weli u muuqataa arrintu inay tahay midaan xal siyaasadeed laga gaarin jaha siyaasadeeda cusubna mar kale ay furmayso maadaama mar kale ay kala doorteen guddoono isla jooga muqdisho arrintuna ay u muuqata faanoli fari kama qodna cabdulqaadir okey v o a muqdisho